koox xiriir la leh isis ayaa qabsatay magaalada qandala oo ka tirsan gobolka bari ee puntland kooxdan ayaa sanad ka hor ku dhawaaqday inay ka baxeen ururka al-shabaab oo ay markaasi heshiis la galeen kooxda isis haddaba maxaa macluumaad laga hayaa kooxdan qabsatay qandala maxayse u beegsadeen magaaladan su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda puntland korneyl cabdi xasan oo ku magac dheer cabdiyare waxauna u waramay waryaheena ismaaciil xuseen farjar sheekh cabdiqaadir muumin wuxuu ku dhawaaqay inuu la midoobeeyo ururweynaha daacish labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii tobnaad hadda waxaynu ku jiraa hal sana ka bacdii bishii tobnaad baynu ku jiraa octoobar waxay ahayd waxay ku beegeen waxa loo yaqaano dabaaldega sanad guuradeeda ama anniversarygeedii oo maaragtay wan yeer kasoo wareegtay waxayna ahayd saan hore u sheegna wax la filaayay inay sanad guurada ay qabtaan oo sidii gooba ay howlgallo howlgallada inay bilaabaan waxaan dhihi karaa qabsashada qandala waa howlgalkii ugu horreeyey oo ay tallaabo ay qaadaan baysad ay tahay waxaa sida rajaynayo ku xigi doono howlgallo kale oo ay ka fuliyaan geeska africa soomaaliya ay qayb ka tahay awooddoodu intay la egtaa oo kale maxaa macluumaad laga hayaa hal sana kabacdi waa su-aal fiican in la isweydiiyo sheikhu marka ku dhawaaqay in ururkaasi uu la midoobay awooddooda intay la egtaa waxaan dhihi karaa ismaaciilow runtii halkaas sano wax badan baa ururka u qabsoomay oo waxyaalaha badan oo u qabsoomay dhanka milatariga haddii laga eego runtii waynu ognahay waaga hore waxay ku bilaabeen koox yar haddana waxaa lagu qiyaasaa tiro ka badan laba boqol oo dagaalyahanin ilaa saddex boqol inta udhexaysa waxay dee tirada intaa leeg bay hal sano jireen dhulkii iyo degaanadiina de way barteen tababaro tiro badanoo way sameeyeen runtiina waxay ku milmeen oo ay ku unkameen magaalooyinka badan oo soomaaliya ka tirsan marka wax badan bay bay baa ururka u qabsoomay dhinacyo badan markii laga eego runtii waxyaalaha sii boonboonaya waxaa kamid ahaa geeska sheikha lagu daray dhowaan oo hadda maxfilaayo bil ka hornay ahayd markii state departmentiga ku daray liiska maxaan dhahaa dadka la raaraadiyo ama hantidiisa iyo laftiisa la fariisiyo arrintaasi ururka waxay u keentay inay helaan taageero oo ay ururweynaha ka helaan oo maadaama de ay tahay uu ku dhawaaqay maraykanku inuu si rasmi liiskaa ugu daray iyaguna ay abaalmarin u siiyaan inuu ururka uu xoojiyo wixii dhaqaale iyo saanad iyo tababar intaba uu leeyahay uu ururka ku taageero waan gartay maxay u bartilmaameed sidan baad is leedahay magaalada qandaloo kale qandala horta aagga ay ay fariisimaha ku leeyihiin magaaladaasi qadiimiga ahi oo istraatiijig ahi way ku dhowdahay waxyaalaha marka ay u bartilmaameed waxaa ka mid ahaa degmooyinka ugu dhow oo sida saxlan ay ay u qabsan karaan inay tahay waxaa kale oo istraatiijiyadda ay leedahay waxaa ka mid ah magaaladaasi waa magaalo ka go-an magaalooyinka kale ee soomaaliya ama puntland oo ay adag tahay safar in si degdega loogu tago marka xagga badda laga reebo oo xagga beriga ay qaadanayso maalin dhan safarkeeda in lagu socdo marka qabsashada hadday qabsadaan inaan lagu soo khatar ay kusoo degdegtaan inaysan ka baqayn maaragtay dhanka dowladda oo puntland ay jirto tan labaad tan saddexaad waxaan dhihi karaa waxaa laga yaabaa inay waxyaalo uga soo degayeen badda casab sida caadiga ay uga soo degaan wayna ka mid tahay qorshayaasha markii ay laga yaabo inay wax uga soo degayaan xagga badda inay qabsadaan howgal ay ka sameeyaan taasna waa wax muhiima oo runtii wararka aan ka helayno xataa qaybtooda ay sheegayaan inay xagga saanad iyo wax lamid ah xagga badda aas uga imaanayso marka saanadda ma waxaa la filayaa oo kale yeman baa dhinaca kale badda cas ka saaran ma waxaa la filayaa in taakulo ay uga timaado dhinaca yeman ama meelo kale runtii meesha keliyaha ee laga quudiyo oo isha ay uga timaado saanada iyo waxa lamid tahay runtii waa yaban sida aynu horan u sheegnay istraatiijiyad ahaana uu ku degay ururku halkaa ku degana qayb bay ka ahayd in in in maaragtay goobaha badda cas kulaalayo dhanka kalena ay ka kulaalayso yeman iyo xadramowd iyo mukulley meelaha lamid tahay inay degaan oo saa hore u sheegnay way furudahay saacado ay kusoo gaarayaan dhanka soomaaliya doonta dheeraya kasoo baxda dhanka yeman marka way ka helaan saanadaha iyo tababarada iyo macalimiin iyo in badan oo logisticada kamid aba guud ahaan aan dhahane meesha keliya ay ka helaan dhankaas weeye laakiin xagga dagaalyahanka qaybo badan runtii waxay ka helaan sud mudan soomaaliya gaar ahaan koonfurta bartamaha soomaaliya meesha la yidhaahdo gobolka waqooyi bariga kenya dagaalyahano badan baa jirto dhalinyaro ah oo uga timi sidoo kale meesha la yidhaahdo kilfive meesha la yidhahdo ama jilka sanaa ee etoobiya iyaguna sidoo kale waa ugu yimaadaan puntland oo kale waxaa ku dhawaaqday inay howlgal military ay bilaabi doonto oo ay ka qabsan doonto kooxdan magaaladan qandala ee ay gacanta ku hayaan awoodda puntland ma is leedahay adoo ka sheekeeyey inay istaraatiiji ahaan magaalo dhinaca dhulka wakti qaadan karta in la gaadho ay tahay inay puntland howlgal dib ugala wareegi karto ismaaciil runtii waxaan rabaa inaan dib u xuso puntland way ogeyd inuu raweynahan meesha uu ku beermay uu soo degay hal sanana uu deganaa marka waxaan hadda aaminsanahay istaraatiijiyada ay dowladdu qaadayso ay ku dhawaaqayso gulufka cogaadeed waxaa uga fiicnaan lahayd inay ay ka degto ama marka hore kasii hordegto khatartan ka imaanaysa inay meesha tagto waa la ogaa oo dadka deegaanka ay way ogay dowladdu way ogay haddaba dowladdu hal maalin tallaabo kama qaadin indhahay ka laabanaysay in arrintaa khatartaas ka hor tagto taa haddaas taasi waa mid runtii golofka colaadeed haddaan hadda usoo noqdo waxaan dareemaynaa kolley dee dowladda oo maamulka puntland coosyo badan baa saaran oo meelo badan runtii kaga furman laakiin waa wax u taala mas-uuliyiinta iyo dowladda istaraatiijiyada iyo qorshaha ay ay degayaan waa dagaal dee hadda gulufka waa lagu waa lagu tegi karaa qandara laakiin waxaa u muuqataa in qorshe xumadii ay galgalo ku bilaabmeen oo labadii kun iyo toddobadii iyo lixdii ay ku bilaabmeen al-shabaab oo ilaa hadda ay ba isku leeyihin inay tarina lamid noqon lamid noqon doonto waxaana u baahan tahay dagaal cuquulifo mar la qaado laguma jibiyo waa waa waynu naqaanaa nimankaani magaalada ay ka baxayaan buurahay gelayaan buurahan sida uga dagaalan way adag tahay waxa u baahan waxa weeye istaraatijiyad kale oo lagula dagaalamo oo dadka deegaanka lagu kasbanayo ama dowladdu ay saldhigii wax lamida ay kaga samaynayso laakiin hal maalin oo aan dareemayno dhulka siduu u adag yahay iyo meesha insablaay lagu gaarsiiyo intii weerar la yidhaaha lagu qaado dee intaysan soo gaarin bay ka baxayaan kabacdina wixii shaqsiga dhan wuu kaa yara khasaaro kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore hay-adda nabad sugidda puntland p i a cornel cabdi xasan cabdiyare oo u waramayay ismaaciil xuseen farjar